Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subaxnimo wanaagsan dhegeystayaala qodobada ah aan warka saakay idinkugu hayno waxaa ka mid ah guddiga t s c oo lix macalimiin ah ka wareejiyey dugsi ku yaala usangiishu laba maxkamadood oo dheeraad ah oo laga hirgeliyey usangiishu soomaaliyana dhegeystayaal waxaad maqli doontaan xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo shaaciyey wakhtiga uu dib u bilaabanayo tartanka ciyaaraha ee soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan mar kale waa subaxnimaha xada taariikhdu waa waa kow iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadka labada kun saddex labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsan kusoo dhawaada guddiga adeega macalimiinta t s c ah ayaa dugsiga sare ee set martin ee ismaamulka sangiishu ka wareejiyey lix barayaal ah tani ayaa timi kadib markii waalidiinta deegaankaasi ay weerar ku qaadeen dugsiga iyagoo ka cabanaya in caruurtooda ay imtixaankii fasalka afraad ee dugsiyada sare ee k c s c da ee sanadkii tegay ay kasoo hoyeen natiijooyin hooseeya ardaygii ugu horreeyey ayaa helay bundada d plus waxaana soo raacay mid helay d minas halka inta kale ay soo hoyeen buundada ugu hooseysay e mid ka mid ah waalidiinta usangiishu ayaa ka hadlay natiijada ardayda ah aynan markaasi dhankooda ku qancin unalipa pesa four years alafu mtoto akuja na d how do you feel even if it is yourself ni uchungu sana tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii t s c ay sidoo kale toban iyo toddoba macalimiin ah ka saartay dugsiga sare ee st gabriel ee ismaamulka kakameega ah oo barayaal markaasi lagu weeraray guddiga ayaa sheegay inuunan marnaba ka gaabiyi doonin xaqiijinta badqabka macalimiinta dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ezekiel majogu ayaa cambaareeyey falkii ay waalidiinta ku weerareen maamulayaasha dugsiyada iyo macalimiinta iyagoo ka cararaysan natiijada ay heleen caruurtooda waxa uu hoosta ka hareeqay in waddanka uu leeyahay xeerar dastuuri ah sidaa oogeedna ciddii falalka noocani ah ku kacdo laga qaadayo tallaabo sharciyeed iyadoo aanan la tixgelinayn mansab dabcan mansabka ay ku dhex leedahay bulshada maxkamadda cadaaladda ah ee dalka arahde waa madaxa cadaaladda ah ee dalka garsoore mada kome ayaa si rasmi a u shaacisay qorshaha ismaamulka sangiishu ee gobolka rifti valley loogu hirgelinayo laba maxkamadood oo dheeraada tani ayaa hoosta waxay ka dabcan tani ayay hoosta ka hariiqday in lagu ballaarinayo fidinta adeegyada cadaaladda ah ee ay shacabku u baahan yihiin maxkamadahan oo laga hirgelinayo deegaanada moypin iyo sidoo kale turbo ayaa maamul ahaan hoos tegi doona maxkamadda sare ee magaalada eldoret madaxa cadaaladda ee dalka mada kome ayaa sheegtay inuu jiro qorsho dhammaadka eerahdee qorsho dhammaan laba boqol iyo sagaashanka deegaan baarlamaaneed ay kenya ka kooban tahay looga hirgelinayo maxkamado si dadweynaha loogu fududeeyo helidda adeegyada ah ay bixiso waaxda garsoorka ee waddanka
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ayaa markaasi maantay dib uga bilaabanaya garoonka kubadda cagta ee muqdisho qoraal ka soo baxay xiriirka kubadda cagta ayaa lagu shaaciyey in tartanka uu dib u bilaaban doono kadib hakada uu tartanka ku jiray muddo toddobaad ka badan hakadka tartanka ayaa yimi kadib markii uu muran hareeyey habsame u socodka tartanka ah oo ay iskaga baxeen xulkii matalayay maamul goboleedka koonfur galbeed kulan ay yeesheen guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo ururada kubadda cagta ee maamul goboleedyada ayaa lagu go-aamiyey in dib loo sii ambaqaado tartanka maantay hirshabeelle ayaa markaasi xaadir doonta garoonka si saddex dhibcood dabcan si saddex dhibcood looga siiyo xulkii koonfur galbeed ah oo aan meesha joogin maadaama iyaga la ciyaari lahaayeen laguna guuldaraystay in markaasi dib loogu soo celiyo tartanka taasoo ka dhigan in markaasi haatan ay iskugu soo hareen ciyaaraha maamul goboleedyadii iyo sidoo kale gobolka banaadir saddex maamuloo dabcan waa saddex maamuloo kale ah galmudug hirshabeelle iyo sidoo kale jubbaland waxaana ka maqan koonfur galbeed iyo sidoo kale dabcan puntland oo kulanka dabcan dabcan kulanka iskaga haray waxaana tartankan u dhexeeya maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale saddexda maamul ee kale ah hirshabeelle galmudug iyo sidoo kale jubbaland taasoo ka dhigan in qaatumana horey looga saaray liiska oo lagu sheegay inaynan soo buuxin sharuudihii markaasi loo baahnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan magaalada qaahira ah ee caasimada dalka masar halkaasoo la sheegay inuu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalka masar madaxweynaha ayaa halkaasi kulamo ka wado sida markaasi uu warbaahinta u sheegay afhayeenka villa soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkan cabdilfataax al siisi ayaa waxa uu galabta la kulmay xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed al abulqeyd madaxweynaha ayaa ka mahad celiyey go-aanka wasiirada guddoonka iyo dalalka carabeed ay ku soo saareen islamarkaana ay ku taageereen midnimada iyo madax banaanida soomaaliya madaxweynaha iyo xogaye abulqeyd ayaa iska xog wareystay amniga iyo istaraatiijiyadda badda cas marinka muhiimka ah ee baabalmandeb iyo xaaladda geeska afrika iyagoo dul istaagay cawaaqib xumada ka dhalanaysa tallaabooyinka qariska xornimada ah ee maamulka adisababa ay ku farageliyeen midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay hogaanka jaamacadda carabta mowqifka mideysan ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ku diideen damaca xukuumadda ra-iisul wasaaraha etoobiya ee ka dhanka ah baddeenna iyo dhulkeenna xogayaha guud ee jaamacadda carabta mudane abulqeyd ayaa muujiyey dadaalka iyo garab istaagga jaamacadda carabta ee lagu xoojinayo midnimada iyo gobonimada soomaaliya wuxuuna sheegay inaan la aqbali karin xadgudubka ka dhanka ah jamhuuriyadda soomaaliya oo saldhig u ah xasiloonida gobolka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka mudug cabdulaahi abuukar xasan oo markaasi ku sugan jidaha hore ayaa digniin u diray ciidamada ku sugan deegaanada lagala wareegay kooxda al-shabaab cabdulaahi abuukar ayaa sheegay in ciidamada looga baahan yahay inaysan dhibaateen shacabka ku sugan meelaha ay ka howlgelayaan sidoo kale wuxuu kula dardaarmay ciidamada inay laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan deegaanadaasi ee dabcan ka xoreyntooda hadalkan ayaa kusoo aaday iyadoo weli oo ay howlgallo markaasi ka socdaan gobolada dhexe ee soomaaliya kuwaasi oo dhul ballaaran ay dowladdu sheegtay in gacanteeda dib ay ugu soo celisay dowladda dalka suudaan ayaa urur goboleedka igaadh ku wargelisay inay hakinayso kamid ahaanshaha dalladani waxaa arrinkan shaaca ka qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka kumeel gaarka ah ee cabdifataax al burhaan wasaaradda ayaa warqad arrinkani ku aadan u gudbisay madaxweynaha dalka jabuuti ahna gudoomiyaha ururkaasi igad ee ismaaciil cumar geele tallaabadani ayay ahayd ayaa markaasi ahayd markii ay xukuumadda khartuum shaacisay inuu xumaaday xiriirka kala dhexeeya urur goboleedka igar arrintan ayaana timi kadib markii ay dalladani cansuuntay madaxa ciidamada sida militariga u tababaran ee r s f ta ee suudaan maxamed xamdaan oo tan iyo bartamihii bishii afraad ee sanadkii tegay ay ciidamada ka amar qaata dagaal kula jireen militariga dalkaasi oo uu hogaamiyo jenaraal burhaan